bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu doorkulan waxaa ka mid ah odayaal dhaqameed ku baaqay in laga baaqsado banaanbax walwal amni ka dhalin kara magaalada muqdisho guddiga doorashada oo dib u dhigay qabashada doorashada guddoonka golaha wakiilada koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka amnigii wasaarsadda gobolka banaadir maxamed axmed diryabooho oo kormeer amni ku tegay degmooyinka yaaqshiid iyo warta nabadda taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed jenaraal cismaan cabdulaahi kaniif oo xariga ka jaray xarunta booliiska magaalada xiro dhagaxley ee gobolka mudug warka caalamkana waxaad ku dhegaysa doontaan sacuudiga oo cambaareeyey weerar daroonta ee warshadda nukliyeerka
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan odayaal dhaqameeda ayaa ku baaqay in laga baaqsado banaanbax walwal amni ka dhalin kara magaalada muqdisho abdiraxmaan axmed ayaa magaalada muqdisho kasoo diray qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan amniga waxa ay sheegeen inay muhiim tahay in la ilaaliyo amniga caasimadda muqdisho odayaashan ayaa shirkooda jaraa-id waxa ay ku sheegeen muhiimadda uu leeyahay amniga caasimadda oo ay sheegeen in magaalada muqdisho ay soo martay marxalado kala duwan loona baahan yahay dadka siyaasiyiinta ah ee doonaya kursiga inay aada uga fiirsadaan wax walba oo caqabad ku noqon karo amniga caasimadda iyaga oo ugu baaqay in mar walba muhiimadda koowaad la siiyo ilaalinta amniga caasimadda muqdisho waxaana ay sidoo kale ugu baaqeen guud ahaan shacabka soomaaliyeed si wadajir ha uga shaqeeyaan inay ilaashadaan amniga caasimadda muqdisho ay haysato waxa ay sheegeen in marxaladihii lasoo maray magaalada muqdisho aan dib loogu celin in ay tahay arrin muhiim ah iyadoo ay sheegeen in hadda muqdisho nabadda ay haysato ay ku soo daateen dhiig dhallinyaro fara badan oo aan la koobi karin dalka amnigou soo galay sagaashan afartan ninka joogay waa ogyahay ilmahoor ahayd bannaankay geesteen kuwayna guryahay joogaan meelaan geyna ma naqaano ilaahay waxaan ka baryaynaa ha doontaano ha qooro laakiin inuu soo dagaalma soo gelina afka wax u doontaano laakiin dagaalma kama rabno waa ka soo horjeednaa taas baa helo
waxaan sidoo kale ugu mahad celihaynaa amniga magaalada muqdisho ka jira hay-adaha amniga oo saraakiisha ciidamada iyo ciidamadoodaba iyo maamulkooda gobolkaba iskaashaday sida wanaagsan oo maantay magaalada muqdisho ay nabad u tahana waa ka mahad celihaynaa waxaan kaloon u sheegaynaa dadka soomaaliyeedeed degan magaalada muqdisho hadduu siyaasi yahay iyo haddii usu yahay bulshada dhammaanteedba amniga inaan ilaashanno maanta dadkaynu waxay ku naanoolayaan nabad arda ilmahaynu waxay aadaan iskoolaadka iyo dugsiyada qur-aanka ununkoona cabsi qabinayna ka yimaadiin dumurkaynuna waxay joogaan laamiyada ay caanaha iyo cajiinka ku gadaan gurigoodana dhib kama qabaan intaasna waxaa keenaaya amniga magaalada ka jira waxaan ka codsanaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed oo gobolka banaadir degan inaan ilaashanno amniga aan maanta haysanno wixii naga maqanna aan doonano dadka siyaasiyiinta ee isku haaya arrimaha dalka inay madax ka naqdaan nin aan u diidannahay waddanka inuu madax ka naqdo ma jiro kuwa hore ugu soo xukumay haddana xukumay ayaan rabnaa inay madax ka naqdaan kuwa hadda jooga ayaan rabnaa inay madax ka naqdaan kuwa aan la aqaanin oo dhallinyaraha oo hadda dadka ku dhex jiraan rabnaa inay madax ka naqdaan laakiin waddanka in madax laga naqdo wuxuu macno iyo wanaag samaynaa inaad si nabada aada wax ku doonato si nabada lagugu doorto si nabada dadkaaga aada wax u weysajiso si nabadana aad dadkaaga u adeegto
waxaan rabaa beentooda waayo inaan idhaahdo beentooda waayo gobolka banaadir dagaalkama dhacayo cabdishakuur cabdiraxmaan cabdishakuur iyo shariif sheekh axmedne dhabadoonnadoodi waa annaga waxaan u haysanaa ninkaasu inuu naga caayay siyaasiyiin qaali inuu naga caayay oo walaxaysan u u qalmin oo ka sheegaan horta u haysanaa
qaranka waxay u tariyaan nabadda waxay u tariyaan dalka marka ma ogolin inay dhacdo haba yaraatee yacnii dhagax la soo tuuray inuu dhaco oo nabadda looga soo horjeedo waa diidanaa annaga haddaanahay dhaqanka madulood waa diidaynaa soomaalida hadda naga maqanoo nagu daraynuna waa nala qabaan waa nala qabaan waxaan ugu baaqaynaa marka oon leenahay mid waa laysaga tacsiyeeyey hadal maalin lagu yeeray oo ah yani ha dhinto xasan sheekh xilliga uu ku dhimanayo ku yaraa taas waa iska tacsiyeynay waa iska tacsiyeynay waa iska raali gelinay waktiga ilaahay u qorow dhimaha
nabaddaan rabnaa qofkii nabad wax ku doonaaya diidi mayno qofti haddii ilaahay iyo noocod iyo qof wax ku doonaya diidi mayno walaalnimada diidi mayno mucaarad kuma nihin laakiin ha loo kaadsho awa dhexdaana masaajid lagu dukahaayey faataxada ha la akhriyaa la yidhi in ilaahay nabadaan noo riiriyo xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ee hawsha ay wadaanay isku garab galeen ee isku kaashadeen iyo hay-adaha amniga meel kastay joogaan haddii ilaahay idmo oo macallimahda iyo garuubkooda meel loogu ducoyhaayo iyo naba sugidda dhammaan loogu ducoyhaayo aan joogay oo la leeyahay nabadaan ay noo dhalsheen awaye maalimay bannaanka taagan yihiin guddiga doorashada ayaa dib u dhigay qabashada doorashada guddoonka golaha wakiilada koonfur galbeed daahir abshir ayaa inoo faahfaahinaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa waxay ku dhawaaqeen in ay sugayaan go-aanka maxkamadda sare ee soomaaliya ka hor inta aan la gudagelin doorashada guddoonka golaha wakiilada ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya war-saxaafeed ay soo saareen guddiga madaxa bannaan ayay ku sheegeen in horey loo shaaciyey in siddeed iyo tobanka bisha may ay qabsoomi doonto doorashada guddoonka golaha wakiilada ee koonfur galbeed hase yeeshee aysa suurtagal ahay in doorashadaasi ay dhacdo maadaama weli ay sugayaan go-aanka maxkamadda sare ee dowladda federaalk soomaaliya taas oo awood u leh ansixinta natiijada doorashooyinka sida uu dhigayo sharciga doorashooyinka dalka dhowaan ayay ahayd markii doorashooyin isku sidkan ay ka dhaceen saddex iyo toban degmo oo ka tirsan degmooyinka maamulka koonfur galbeed doorashadaas oo ahayd mid isku sidkan oo ka kooban tan golaha deegaanka iyo sidoo kale midda golaha wakiilada ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xibnaha mucaaradka ayaa dhaliilo fara badan u jeediyay doorashadaasi oo ay ku tilmaameen mid aan hufnayn iyagoona sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay doorashadaasi si gaara ugu xaglinayso hase yeeshee madaxda ugu sarreysa ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku adkaysanaya in guddiga uu yahay mid madax bannaan islamarkaana ay u siman yihiin dhammaanba axsaabta iyo urur siyaasadeeda ka qaybgalaya doorashooyinka dalka go-aanka maxkamadda sare kadib ayaa la filayaa in guddigu ay soo saaraan jadwal kale oo ku cadaynayaan xilliga sida tooska loo qabanayo guddoonka golaha wakiilada maamulka koonfur galbeed gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diire yabo ayaa kormeer amni ku tagay degmooyinka yaaqshiid iyo warta nabadda ayaan aadanna ayaa muqdisho kasoo dirtay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diire yabo ayaa xalay kormeer amni xaqiijin ah ku maray degmooyinka yaaqshiid iyo warta nabadda kormeerkan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xaqiijinaya amniga caasimada iyadoo guddoomiyabahu oo u korgalay xaalada guud ee shacabka ku nool labada degmo gaar ahaan goobaha ganacsiga meelaha lagu caweeyay iyo wadooyinka muhiimka u ah ee bulshadu isticmaalaan xiliyada habeenkii inta uu socday kormeerka ayuu la kulmay qaar kamid ah shacabka ku ganacsada hareeraha wadooyinka iyo dhalinyarada ku sugneed goobaha lagu caweeyo isagoo ka wareysta xaalada amni iyo duruufaha nololeed ay la tacaalayaan sidoo kale wuxuu shacabka ku bogaadiyey doorkooda ku aadan la shaqeynta hay-adaha ammaanka si loo helo xasilooni kormeerka waxaa guddoomiyabahu ku weylinayay guddoomiyaasha degmooyinka yaaqshid iyo warta nabadda kuwaasoo qayb ka ah qiimeynta xaaladda amni ee deegaanadaasi ugu dambeyntii waxaa warbaahinta la hadlay kormeerka kadib guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diire yabo isagoo sheegay in maamulka gobolka banaadir uu sii laba jibaari doono dadaalada lagu xaqiijinaya amniga caasimadda si shacabku ay ugu noolaadaan nabad iyo xasilooni
caawa waxaan kormeer ku samaynaynay ama aan soo maray aniga iyo mas-uuliyiin labada degmo oo hay-adaha ammaanka iyo maamulka maamulada degmooyinka degmada yakshiid iyo degmada warta nabadda waxaan soo marna meelo fara badan oo kala duwan maqaayadahan bulshada ugu tagnay dukaamada meelaha dhallinyarada ku ciyaaraydo xaafadaha dhexdooda kormeerkaana wuxuu ahaa mid hameen dhawood shir ay yeesheen hay-adaha ammaanka iyo maamulka maamulada degmooyinka gudoomiyaha gobolka uu shir gudoominayo saraakiisha hay-adaha ammaanka qaybaha ay joogeen jadwal loogu talagalay in heegan degmooyinka hameenkii ay shaqeeyaan oo dadka laga warqabo amnigooda laga warqabo marka caawa marka hawshaan waxay ahayd labadan degmo aan ku samaynayni sida ay hay-adihii ammaanka iyo maamulkii maamuladii degmooyinka ay u wada shaqaynayaan muhiimadda ugu weyn intaasay ahayd iyo jadwalkaas inuu dhaqan galay in kale marka xaqiiqatan dad wada wada shaqayntuna dee waa aragteen oo amniga maanta magaalada muqdisho ka jira oo bulshadana ay ku naaloonaydo haddaysan wada shaqayni jiri lahayn muddadii dowladda madaxweyne xasan sheekh uu hogaamiyaa ay soo bilaabatay ilaa caawa wada shaqayntaas ayay ahayd waxa lagu guurisay bulshada iyo maaragtay maamulada degmooyinka iyo hay-adiha ammaanka wada falgala ammaanka horta aa arkayni halkaasuu ka yimi marka asagii in lasii xoojiyo ayuu maaragtay qorshaheenu ahaa oo la derdergeliyo hawlihii socday marka waxaan u mahad celinayaa mas-uuliyiintaas maamulada degmooyinka iyo hay-adaha ammaanka siday u wada shaqaynayaan bulshada waa la sheekaysanaynaa aad iyo aad ayay u faraxsan yihiin waxay ku faraxsan yihiin ammaanka magaalada muqdisho waxay ku faraxsan yihiin horumarka ka socda magaaladan muqdisho oo hadday tahay dhismayaashii waddooyinka hadday tahay dhismayaasha oo guryaha dabaqyada dhismaya haddii ay tahay amniga magaaladan ka jira oo ay ku naaloonayaan iyo guud ahaan sida dowladda soomaaliyeed ay maalinba maalinta ka dambayda horumarka ay ugu sii tillaabsanayda maxaa yeelay kulamaa dowladdu ay horumar ku tillaabsataba shacabka ayay faa'iido u tahay marka shacabkana waa u mahad celinaya magaalada muqdisho maamulada degmooyinka iyo mas-uuliyiinta amnigana inay saas u wada shaqeeyaan oo maanta magaalada muqdisho waa laga yaabaa qof taleefon dhacaya iyo wax noocaasa tuugnacaskaasna in laga qabto ummadda laga qabto sidaanoo kale haddii xaafadaha loo roondeeyo oo loogu dhex jiro xataa qof tuug xataa luuq qof inta mugdiya uga hor yimaada xataa taleefonka qaata waa dhammaanayda marka aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa
taliyo ku-xigeenka booliska soomaaliyeed jenaraal cismaan cabdulaahi kaniif ayaa xariga ka jaray xarunta booliska magaalada xiro dhagaxley ee gobolka mudug baashe cale ayaa mudug ka soo diray taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye guuto cismaan cabdulaahi maxamed kaniif oo ay weheliyaan taliyaha qaybta guud ee dowlad goboleedka galmudug taliyaha qaybta gobolka saraakiil kale oo ka tirsan booliiska soomaaliyeed iyo sidoo kale taliyaha qaybta usluubta ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa si wada jira u xarag jaray rugta booliiska ay yeelanayso magaalada xeer dhagaxley ee bariga gobolka mudug ee bartamaha dalka sareeye guuto cismaan cabdulaahi maxamed kaniif taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa booqasho iyo salaan sharaf ugu tagay cutub ciidan oo ka tirsan booliiska soomaaliyeed kuwaasoo ka howlgala magaalada xeer dhagaxley iyo deegaanada ku teedsan taliyaha qaybta guud ee booliiska galmudug gaashaanla sare maxamed daahir iyo sidoo kale taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa si wada jira ciidankan kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan sugitaanka ammaanka doorashooyinka iyo sidoo kale u adeegista bulshada ku dhaqan magaalada xeerdhagaxley iyo deegaanada ku teedsan ciidan waxa weeye waxaan nahay taliskii booliiska soomaaliyeed oo taliyu hogaaminayo oo idin soo booqday inay idin arkaan shaqadiinna u kuurgalaan amniga guud iyo sidaad u shaqaynaysiin kormeer saa howladan ku soconnay kulley warbixinteena taliyihiina iyo taliyaha qaybtu waa bixiyeen xogta annaguna waa aragnaa sida ay u diyaarsan tihiin oo meelo badan soo aragnay xoogaa nagala qaab roon tihiin boliiska sidiisa waxaa laga rabaa wuxuu yahay bulshada u adeega asagu waa adeegaha bulshada sharcigu ilaalshaa midka xumaanta waduu qabtaa amniga darrada midka ka shaqaynayo qabtaa anshax darrada midka ka shaqaynayo qabtaa laakiin gebigiisa wuxuu ku dhisan yahay cadaalad buu ku dhisan yahay waxaa laga rabaa cadaalad wax kastoo aad qabanaysaan cadaalad baa laynka rabaa inaad u cadaalad fashaan baa la rabaa dadka aad u shaqaynaysiin degmada markaas iyo deegaanka iyo dadka aad u shaqaynaysiin markaa cadaalad samaysaan dadku waa ina jeclaanayaan matalaaddii boliiska iyo matalaaddii dowladdana markaas waa haysiin laakiin hadday noqon weydo taas waxba maaragtay isha shaqadiina ka imaamayso dadkuna ma ayna jeclaanayaan cidaad matalaysaanna ma jirto haddii ay dadku inka cararaan marka waxaa laydin rabaa shaqo ku salaysan sharciga boliisku gebiba tillaabada u qaada sharci waasiisa wax sharci darre la yidhahdo boliiska kama shaqeeyo wax eex la yidhahdana kama shaqeeyo wuxuu ka shaqeeyaa iskuwadka dadka wuxuu ka shaqeeyaa kala celinta dadka wuxuu ka shaqeeyaa muwaadinka bulshada buu dhex galaa dadku boliiska bulshadana dhex gashaan oo ka dhex shaqaysaan baa laydinka rabaa markana warka caalamka bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda boqortooyada sacuudi carabiya ayaa lagu cambaariyey weerarka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maanta lagu qaaday warshadda nucleerka korontada ee imaaraadka carabta qayb ka mid a warshadda loo yaqaano brak nuclear power ayaa dib ka kacay kadib weerarkaasi ay droonta u geysatay goor sii horreysay ayaa sudaga imaaraadka carabta ay ugu yeereen weerarka mid argagixiso oo xiisad ka dhalin karaa gobolka dhegeystayaal warxii dalka iyo dibidda caawa inoo soo gaaray waa anaga intaa sidaas iyo ammaano allah